الحمد لله waxdah wالsalaaةu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah marka hore waxaan salaan u dirayaa ummadda islaamka meel kastay joogto gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ilaahayna waxaan ka baryaynaa in ciidda kala timaado iyadoo dalka laga sifeeyey saliibiyiinta iyo murtadiinta ummadduna ay hoos hadhsanayso sharciga alleh alle subxaanahu wa tacaala kownkan wuxuu ku maamulaa siraac ka dhexeeya xaqa iyo baadilka siraacaasina waa mid jira waa mid jiri doona ilaa qiyaami saaca xaqu waa mid keliya waa dariiq toosan manhajkiisu wuxuu ka soo baxayaa il qura baadilku waa midaba badan yahay marinadiisuna way kala duwan yihiin marba weji ayuuna ku imanaya qaala tacaala wa anna haada siraatii mustaqiima faatabicuuhu walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih dalikum wasaakum bih lacallakum tattaquun alla subxaana wa tacaala wuxuu inoo sheegayaa in jidkiisu yahay mid toosan oo keliya wuxuu inoo sheegayaa sidoo kale inay jiraan duruq kale iyo marino kale oo fara badan oo qofka ka leexinaya dariiqa toosan qofka muslimkaa hadiyo goor wuxuu u dhexeeyaa laba colaadood colaad muuqata oo kaga imanaysa gaalada iyo murtadiinta iyo colaad dahsoon oo mu'aamaraad iyo khiyaamo ku dhisan oo kaga imanaysa munaafiqiinta iyo qayb ka mid a dadka muslimiinta ah oo kuwa munaafiqiinta u dheg raaricinaya ama ku degsoomaya alla wuxuu ku leeyahy kitaabkiisa casiiska low kharajuu fiikum maa saaduukum ilaa khabaala wala awdacuu khilaalakum yabquunakum alfitna wa fiikum sammaacuuna lahum wallahu caliimun biaalimiin alla wuxuu inoo sheegayaa tilmaamaha munaafiqiinta inay ka mid tahay muuminiinta inaanay khayr u kordhinaynin hadday ku dhex jiraanna tafaraaruq iyo isku dir inay u kordhinayaan wuxuu intaa raaciya alla subxaanahu wa tacaala muslimiinta inay ku dhex jiraan kuwo wax magarataa oo munaafiqiinta mu'aamaraadkooda u dheg raaricinaya alla mar kale subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha nabiyu jaahid alkufaara waalmunaafiqiina waqlad calayhim wama'waahum jahannamu wabi'sa almasiir alla wuxuu ugu dhawaaqayaa nebigiisa inuu la diriro oo uu la dagaalamo munaafiqiinta iyo gaalada labadaba kuna kakanaado mar kasta oo ay gaaladu ku jabaan goob goobaha ka mid ah waxay miciinsadaan waa mu'aamaraad iyo khiyaamooyin taasina meelo badan bay ka dhacdaa gaaladu mar kastoo ay arkaan guulaha ay mujaahidiintu gaadheen iyo iyagoo ku dhow inay xaqiijiyaan ahdaaftoodii waxay aasaasaan oo ay abuuraan ururo iyo jabahaad hor leh kuwaasoo aan cadowna la diriirin halganka islaamkana aan qayb iyo kaalin wanaagsan ka soo qaadan iyadooy ujeeddadu tahay in mujaahidiinta dhabarka lagaga wareemo wixii gaala fulin weyday ee ay ku guuldarraysatayna munaafiqiintu inay fuliyaan alla subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum waidaa qaamuu ila asalaa qaamuu kusaala yuraa'uuna annaas walaa yadkuruuna allaha ila qaliila mudabdabiina bayna dalik laa ila haulaa walaa ila haulaa waman yudlil illahu falan tajida lahu sabiila alla subxaanah wa tacaala wuxuu inoo sheegayaa tilmaamaha munaafiqiinta inay ka mid tahay iska dhaaf cid kale alla subxaanah wa tacaala inay isku daya inay khiyaameeyaan cibaadaadkooda inay cagajiid ku gudanayaan had yo goorna ay ku tilmaaman yihiin inay yihiin dad ku tilmaaman oo ku sifaysan gebidhaclayn iyo mawaaqifdooda aan had yo goor caddayn mar kale alla subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahay isagoo tilmaamaya mu'amaradaha ay sameeyaan munaafiqiintu waaladiina ittakhaduu masjidan diraaran wa kufra wa tafriiqan bayna almu'miniin وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين الله سبحانه وتعالى وحينو شيغيا رسولك صلوات الله وسلام عليه وقت جيسي قالوا يا منافقين تنسكد إن شرقال شرقال كاوحة أساس لو قد ama gaboodu ahaa masaajid oo ah buqco la sheego meesha ugu sharafta badan ayaa waxay ka dhigteen gabood ay ku fuliyaan shirqoolkooda alle wuxuu leeyahay masaajidkaa waxay ka dhigteen diraar wa kufr wa tafriiqan bayna almu'miniin dhibaatayn muuminiinta la dhibaataynaya hagardaamo gaalnimo iyo tafaraaruq muslimiinta dhexdooda la dhigayo iyo wa irsaadan liman xaaraba allah wa rasuulah iyo in dhufays uu noqdo masaajidkaas iyo gabood cid kasta oo alle subxaana wa tacaala la dirirsiiya rasuulkiisa walaa yaxlifuuna in aradna ila alxusna intaasoo dhan marka la sheegay ayaa waxay munaafiqiintu dhaar ku marayaan inay wanaagun ujeedaan maa ashbaha alleylata bilbaarixa maxaa uga eg mu'aamaradii munaafiqiintii hore ay samayn jireen munaafiqiinta maanta mu'aamaradaha ay samaynayaan ee hadya goor ay isku dayayaan camal muuqaalkiisu khayr yahay sida dacwadda jihaadka masaajidada mashaariicda khayriga inay gabooda ay uga dhigtaan ay ku hagardaamayaan islaamka ee muslimiinta alla subxaanahu wa tacaala mar kale wuxuu leeyahay walow nashaau la araynaakahum falacaraftahm bisiimaahum walatacrifanahum fii laxni lqowm wallahu yaclamu acmaalakum alla subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay munaafiqiinta waxaa astaan u ah carabkooda dalabta leh iyo hadalladooda isgurinaya ummadda islaamka markaa waxaa la gudboon inay ku dheganaato saddex asal oo usuusha diinteeda ka mid ah kuwaasoo haddii aan ku toosnaanno liibaanta adduunya ee ta aakhiraba alla subxaanahu wa tacaala ina gaadhsiinayo haddaan fahanana si fudud aan ku kala saari karno muslimka iyo munaafiqa xaqa iyo baatilka asalka koowaad waxa weeyaan alkufru bitaaquud taaquudka in lagu kufriyo asalka labaad ay ta muslimiinta inay ku dheganaadaan waa iqaamatu sharci illahi wa icaadatu alkhilaafa asalka saddexaad ee dadka muslimiinta la raba inay ku dheganaadaan waa aljihaadu fii sabiili illah asalka koowaad waxa weeyaan alkufru bitaaquud taaquudka in lagu kufriyo alla subxaanahu wa tacaala diintan wuxuu xudun iyo aasaas uga dhigay kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allah kelmaddaas waxay ka kooban tahay laba qaybood qayb wax diidayso ah laa ilaaha iyo qayb wax sugayso alle subxaanahu wa tacaala keligii ilaah kelima u sugaysa ila allah labadaa qayboodna ma kala maarmaan qofku hadduu yidhaahdo ilaahay keligii waan caabudayaa laakiin haddana ma diidayo oo ma durayo oo kuma kufriyo beri kama noqonayo alihada kale qofkaa iimaankiisu ma sugna alla subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy faman yakfur bialtaaquut wa yu'min billah faqad istamsaka bilcurwati alwifqa qofka taaquudka ku kufriya isagaa horreeye allana rumeeya qofkaas ayaa guntintii adkayd qabsaday mar kale alla subxaanahu wa tacala wuxuu leey walaqad bacatnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu altaaquut ummad walba ergey baan usoo dirnay maxaa loo soo diray an icbudu allaha wajtanibu altaaquut alla caabuda taaquudkana ka fogaado ka dheeraada imaam muslim xadiis ayuu ka wariyey rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu leeyahay man qaala laa ilaaha ila allah wa kafara bima yucbadu min duuni illah xaruma maaluhu wa damuh wa xisaabuhu cala allah qofka alle subxaanahu wa tacaala tawxiidkiisa rumeeya ee kelimatu tawxiid la yimaada waxaa la sokaydii la caabuday inuu ku kufriya qofkaas wax weeyaan dhiiggiisa iyo maalkiisuba waa macsuum oo way ilaashan yihiin imaam maxamed cabdiwahaab wuxuu leeyahay xadiiskan isagoo sharxaya wa hada min acdami ma yubayin macna laa ilaha ila allah fainahu lam yajcal italafuda biha caasima lildami walmaal bal wla macrifat macnaha walafdiha bal wla aliqraar biha bal wla kwnahu laa yadcuu ila allah waxda laa shariika lah bal laa yaxrumu maaluhu wa damuh xataa yudiifa ila dalika alkufr bima yucbad min duuni illah sheekh maxamed wuxuu leeyahay xadiiskani wuxuu inoo qeexayaa macnaha ay leedahay kelimatu tawxiid oo inaanay qofka ku filayn keliya inuu ku dhawaaqo amaba macnaheeda uu garowsado ama uu qiro ama keliya inuu aanu alle subxaana wa tacaala keligii caabudayo intaasoo dhan kuma fila dhiiggiisinu kuma badbaadayo ilaa uu ku daro inuu ku kufriyo wax kastoo alle sokadii la caabudayo fa in shakka aw tawaqaf lam yaxrum maaluhu walaa damuh hadduu ka shakiyo ama ka istaago kufrigii lagu gaaloobaya taaquudka qofkaas dhiiggiisi ma ilaashana fayaa laha min mas'ala maa acdamaha wa ajallaha wayaa lahu min bayaan maa awdaxa wa xuja maa aqtacaha lilmunaasiq imaam maxamed cabdiwahaab wuxuu leeyahay maxaa ka weyn xadiiskan macnihiisa sidaa daraaddeed iska dhaaf inuu qofku gaalada iyo dawaaqidda la sartee inuu ku kufriyi waayo ayuu ku baadiyoobaya oo ku lumaya mar labaad sheekh maxamed cabdiwahaab wuxuu inoo sheegayaa dawaaqiiddu inay badan yihiin laakiin shan ayaa madax u ah kow waa ibliis calayhi lacnatullah waxaa soo labay man cubida wahuwa raad qofka la caabuday isagoo ka raaliyo ku qanacsan waxaa soo saddexeeya qofka ugu baaqa dadka isaga inay caabudaan waxaa soo afreeya man iddacaa shay min cilmi lgeyb qofka qeybka sheegay inuu og yahay waxa shaneeya waman xakama bikayri maa anzala allah sharciga ale waxaan ahayn cidda wax ku xukunta ayaa soo shanayso dawaaqiidda ka mid ah ru'uustooda casriga aynu nool lahayna dawaaqiid ayaa jirta ay ka mid tahay dimuqraadiyadda iyo baarlamaanaadka ay ka mid yihiin qowmiyadda iyo wataniyadda ay ka mid yihiin dasaatiirta iyo qawaaniinta la dejinayo ay leeyihiin duwalka caalamka ka jira ay ka mid tahay qaramada midoobay iyo beesha caalamka waxa loogu yeedho iyo mawaahiiqdooda iyo cuhuuddooda ay ka mid yihiin xukuumaadka ridada caalamul islaami ka jira dhammaan kuwaas waa dawaaqiid ay tahay in lagu kufriyo lagana baraa'a qaato sheekh xumed ibnu catiiq isagoo fasiraya qowlkii alla subxaanahu wa tacaala innaa buraa'aa'u minkum wa mima tacbuduuna min duuni illah ayaa wuxuu leeyahay alla subxaanahu wa tacaala wuxuu horumariyey albaraa'a min almushrikiina alcaabidiin hayr allah cala albaraa'ati min alawthaani almacbuuda min duuni illah kuwa alla sokodii wax caabudaya ayaa waxaa laga horumariyey waxay caabudayeen maxaa yeelay iyada ahmiyad badan qofkuna hadduu ka baraa'a qaato qofkii mushrika ahaa ee gaalka ahaa ama murtadka ahaa wixii uu caabudayeyna min baabi awla uu ka baraa'a qaatay wuxuu leeyahy mar labaad alle subxaana wa tacaala wuxuu yidhi waactasilukum wamaa tadcuuna min duuni illah waadcuu rabbii casaa an laa akuuna biducaa'i rabbii shaqiya alle wuxuu hormariyey markana ka dheeraanshaha laga dheeraanayo macbuudaadkooda waxaa laga hormariyey kuwii caabuday facalayka bihadihi nukta fainaha taftaxu laka baaban ila cadaawati acdaa'i illah faka min insaanin laa yaqacu minhu shirk walakinahu laa yucaadii ahlah falaa yakunu musliman bidalik id taraka diina jamiici almuslimiin sheekh xamed wuxuu leeyahay arrinkaa laazim oo ku dheganow maxaa yeele wuxuu kuu furayaa albaab weyn oo muhim ah maxaa yeele dad badan ayaa jira oo shirki iyo gaalnimo iyagoo aan ku dhacaynin laakiin ehelkeedii baanay colaadinaynin dadkii gaalnimada iyo shirkiga iyo riddada u ehelkaha ayaanay la collaytamaynin qofkaasi markaa muslim sidaa kuma noqonayo maxaa yeeley wuxuu ka tegey diintii dadka muslimiintahayd oo ku salaysnayd albaraa'a min almushrikiin sheekh sulaymaan ibn samxaan wuxuu leeyahay waalmuraadu min ijtinaabihi wa bugduhu wa cadaawatuhu bilqalb alla subxaanah wa tacaala markuu ina faraya daaquudka in laga dheeraado waxaa looga jeedaa afar arrimood kow in la naco oo la colaadiyo qalbiga laga nacbaysto wasabuhu wa taqbiixuhu billisaan carabkana laga dhaleecayo lagala collaytamo wa isaalatuhu bilyadi cinda alqudra gacantana in lagu zuuriyo wa mufaaraqatuhu iyo in laga fogaado oo laga dheeraado faman iddacaa ijtinaaba adaaquut walam yafcal dalika famaa sadaq qofka afartaa aan la iman kuna andacocdo daaquudku inuu ka fogaado ka dheeraaday run ma sheegin halkaa marka ikhwaan fillah waxaa inooga caddaanaya dad badan oo maanta dowladaha riddada ku dhex nool axdaantooda oo soo dhowaysanaya dawaaqiidooda oo la shiraya oo maamuusaya amaba qawaaniinta gaalada ixtiraamaya iyo mashaariicdooda dadkaasi inayn marnaba ka dheeraanin daaquud min duuni illah la caabudo sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay kullu طaa'ifa kharajat can shariicati min sharaa'ic alislaami aldaahira almutawaatira fainahu yajibu qitaaluha biitifaaqi a'imati almuslimiin wain takallamat bishahaadatayn wuxuu leeyahay sheikhulislaam ibnu taymiya koox kasta oo sharciga alle subxaanahu wa tacaala shay ka mid a weliba sharaa'icda daahirka ee mutawaatirka ka fogaata oo ka hor timaada fainahu yajibu qitaaluha waa lala dagaalamayaa biitifaaqi a'immati almuslimiin iyadoo ashahaadanaysaa lala diriraya maxaa yeele waa daa'ifa mumtanica dawaa'if almumtanicana ama murtadiin bay noqon karaan ama buqaad bay noqon karaan ama waxay noqon kartaa khawaarij ama waxay noqon karaan kuwa kale la midkaa nin aqdaamo farinjiya maantiyo abuuriin ama aala duusida ama awrtaba u rara ama adhigaba u qala ama laba ugaadhsada ama uba ilaalo ah ama uurka kala jira ashahaado been iyo islaamnimaha lagu dhaqo ilaahaynana ma odhan anna ma ogolaan karo asalka labaad ay ta muslimiinta inay ku dheganaadaan waa iqaamatu sharci illahi wa icaadatu alkhilaafa sharciga alle subxaanahu wa tacaala in la oogo khilaafadii islaamkana la soo celiyo allah subxaanah wa tacala wuxuu leey wanazalnaa calayka alkitaab tibyaanan likulli shay wahudan waraxmata wabushraa lilmuslimiin ina allaha ya'muru bilcadli waalixsaan waitaa'i di lqurba wayanha cani alfaxshaa'i waalmunkar waalbagyi yacidukum lacallakum tadakaruun alla wuxuu inoo sheegayaa kitaabkan in wax walba ku caddeeyo ku balballaadhiyey hanuun iyo naxariisna inooga dhigay alla subxaana wa tacaala wuxuuna farayaa cadaalad iyo wanaag iyo samafal iyo xumaantiinan ka dheeraano marka ale alla subxaana wa tacala wuxuu ley walow annahum aqaamuu altawraata waalinjiil wamaa unzila ilayhim min rabbihim la akaluu min fawqihim wa min taxti arjulihim minhum ummatun muqtasida wa kathiiru minhum saa'a maa yacmaluun alla wuxuu leeyahy dadku hadday raaci lahayn waxyiga alle subxaana wa tacaala usoo rogay adduunkana badhaadho ayay ku noolaan lahaayeen oo ilaahi subxana wa tacala khayraadku u furi lahaa aakhirana way badbaadi lahaayeen rasuulku wuxu uhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiis ibnu maaja uu wariyey xaddun yucmalu bihi fi lard khayrun liahli alard min an yumtaruu arbaciina sabaaxa xad la oogo arrada guudkeeda ayaa dadka uga khayr badan afartan maalmood in roob alle subxaana wa tacaala uu siiyo markaa sidaa rasuulku salawaatu ullahi wasalam wuxuu inoogu sheegayaa fadliga iyo wanaagga ay leedahay xuduudda alle subxaana wa tacaala oo la oogo iyo sharcigiisa lagu dhaqmo xadiis kale rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh maa muslim wariyey wuxuu leeyahay ina allaha zawaa liya alard fara'aytu mashaariqaha wa magaaribaha wa ina ummatii sayabluqu mulkuha maa zuwiya lii minha alla subxaana wa tacaala wuxuu ii soo ururiyey dhulka bari iyo galbeedba waxaan arkay markaa ummadayda mulkigeeda iyo boqortooyadeedu inuu gaadhi doono dhammaan dhulkaa lay tusay halkaasna alle subxaana wa tacaala wuxuu inooga sheegayaa rasuulkiisuna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inoo sheegay in uu makansiinayo dadka muuminiinta arlada galoolkiiyo maraagiyo hashaan kidiga geylaanshay gaajiyo haraad badan hashaan ugu garaacayay goortuu sidkeedii go-ay ay galabtii foolqaaday iyadoo candhada giijisay oo godol ku sii daysay garaadnimaan lahayn bay la tahay waad ka gaagixine annagoon gantaalada dhiciyo haysan qori gaaban hashaan gaada weyn oo libaax uga gaboon weynin inaan goraya cawl uga tagnaa waa wax soo gudhay asalka saddexaad ee dadka muslimiinta la raba inay ku dheganaadaan waa aljihaadu fii sabiili illah jihaadkaas oo khayr adduunya mid aakhiraba uu ku jiro imaam nasaa-i axmed waxay wariyeen can salamata bni nufayd maalin maalmaha ka mid a ayaa rasuulkan ag joogay buu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh nin ayaa soo gala dabeedna wuxuu yidhi yaa rasuula allah ina alkhayla qad suyibat wa wudica asiraax waqad zacama aqwaamun annahu laa qitaal وأنه قد وضعت الحرب أوزارها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا الآن جاء القتال ninbaa rasuulka usoo galay wixii fardi waa la sii daayay waa la dayacay hubkiina waa la dhigay dadna waxay sheegeenba in dagaalkii uu dhammaaday rasuulku wuxuu yihi kadabuu alaana jaa alqitaal been ayay sheegeen haddaabu dagaalki yimid wainahu laa tasaalu umma min ummatii yuqaatiluuna fii sabiili illah laa yaduruhum man khaalafahum ummad ummadayda ka mid kama zuuli doonto cadowga inay la diridaan cidda khilaaftaan aanay dhibi doonin waxba aanay u dhimi doonin yusiiqu allahu bihim quluuba aqwaam liyarzuqahum minhum yuqaatiluuna xataa taquuma asaaca rasuulku wuxuu sheegay salawaatu llahi wasal daa'ifa haadih ilaa qiyaami saaca inay jiri doonto xadiis kale imaam muslim uu wariyey wuxuu leeyahay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh waladii nafsu muxammadin biyadih lawadidtu an aqsuwa fii sabiili illahi fauqtal uma aqsuwa fauqtal uma aqsuwa fauqtal rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu ku dhaar ku maray wuu tamaniyayaa inuu alla dartii u diriro oo loo dila alla dartii uu diriro mar labaad oo la dilo oo mar saddexaad uu diriro oo la dilo isagoo rasuulkii ilaahaya imaam ibnu naxaas wuxuu ku wariyey kitaabkiisa mashaaric alashwaaq diraar ibnu camr ayaa wuxuu ahaa culimmadii muraabidiinta ahayd ee huquurta laasimi jirtay dabadeedna wuxuu yidhi sidaan faqrigii u joogay ayaa waxaan u baholyoobay xaj inaan tago waan diyaargaroobay kadibna waxaan bilaabay inaan sii sagootiyo walaalahaygii suquurta ila joogay iyo ribaadka waxaan soo maray buu yidhi markaa isxaaq ibni abi farwa si aan u sagootiyo dabadeed wuu ii warsaday wuxuu yidhi xaggeed u socotaa waxaan u sheegay xaj inaan u socdo dabeedna wuxuu weydiiyey igu yidhi oo maxaa kugu dhacay ee jihaadkii ra'yigaagu iskaga bedelay markaa waxaan ku yidhi jihaadkii iskama bedelin ra'yigaygii ee waxa weeyaan keliya xaj ayaan jeclaystay dabadeedna wuxuu igu yidhi laa tandur fiima tuxibu yaa diraar walaakin undur fiima yuxibu allah diraaro waxaad jeceshahay eegine allah subxaana wa tacaala wuxuu jeceliya eeg yaa diraar ibna camr amaa calimta ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam lam yaxuj dalika albeyt qad ilaa xajatan waaxida miyaanad ogeen rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh keliya un hal mar inuu xajay uma lam yazal muqiiran fi ljihaad jihaadna inaanu ka zuulin cimrigiisa intuu noolaa xataa laxiqa billah ilaa alla uu kala kulmayay يا ضرار بن عمرو أما إذا حججت فإنما لك أجر حجتك وعمرتك وإنك إذا كنت مرابطا أو مجاهدا أو من وراء عورات المسلمين فحج ذلك البيت مئة ألف ومئة ألف وما أنت قائل من العدد لكان لك مثل أجر حجهم وعمرتهم هداد حج ذبو إلى أذيك حج كأقاد ليلة أجر كيسي عمرضاد لكن هداد مرابط هاي ومسلمين تيار دفاع عيسو oo beydka alle ay u xajiyaan boqolaal kun iyo tiro kastood ad malayn karto ajarkoodaad helaysaa iyo cumradooda iyo xajkooda alla subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahay laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana liman kana yarju allaha walyowma alaakhir wadakara allaha kaiira alla subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahy rasuulka ilaahi ku-dayasho fiican ayaa noogu sugnaatay rasuulkuna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh siiradiisii sunnihiisii jihaadka ayuu ahaa salafkuna sidaas ay ahayn ridwaanullaahi calayhim jihaadkaasay u tartami jireen oo ay u kala dheerayn jireen laakiin waxa ayaan daraan dad maanta u nisbo sheeganaya salafkii inay caqabad ku yihiin jihaadka oo muhiimaddoodiiba ay ku soo ururtay inay mar walba jihaadka dumiyaan oo ay dariiqa alle subxaana wa tacaala dadka ka hor istaagaan iska dacaf inay jihaadaan alla wuxuu leeyahay raduu bian yakunuu maca alkhawaalif wa tubica calaa quluubihim fahum laa yafqahuun kuwaas waxay ku qanceen inay haweenka la mid noqdaan allana subxaana wa tacaala wuxuu ku abaalmariyey quluubtoodii inuu taabaco u daboolo oo fahamkii iyo fiqigii diintana uu ka leexiyo abu hurayra radiallahu canhu wuxuu ka wariyey rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh min khayri macaashi innaasi lahum rajulun mumsikun bicanaani farasi fii sabiili illah yatiiru calaa matnihi kulamaa samica hayca aw fasca taara calaa matni yabtagi alqatla aw ilmowta madaana rasuulku wuxuu lehay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dadka waxa ugu khayr badan qof faraskiisa hoggaanka haysta oo mar walba ku duulaya meeshii uu argagax iyo cabsi ka maqlo isagoo raadinaya geerida iyo alla dartii in loo dilo imaam bukhaari wuxuu ka wariyey cikrima in ibnu cabbaas uu u warramay oo uu yidhi dad muslimiinta ka mid a ayaa mushrikiinta ayay dhex joogeen sawaadkooda iyo higilkooday badinayeen wakhtigii rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dabadeed waxaa dhici jirtay leeb uu yimaado cadowga lagu wado oo mid iyaga ka mida u asiibo oo halkaa ku geeriyoodo alla markaa wuxuu kusoo dejiyey aayadahan ina aladiina tawaffaahum almalaa'ika daalimii anfusihim qaaluu fima kuntum qaaluu kunna mustadcafiina fi lard qaaluu alam takun ardullahi waasica fatuhaajiruu fiiha faulaa'ika maawaahum jahannam wasaa'at masiira xadiiskaasoo bukhaari uu wariyey alla subxaana wa tacaala wuxuu ku dhaleecaynayaa kuwa inay hijradiiyo jihaadka intay ka hadheen gaalo higilkeeda ay badiyeen oo dhex ku dhex noolaayeen oo ay sidaa ku raalli noqdeen dabeedna sidaasaa loo canaanan doonaa marka ay geeridu ku timaado niman baa shareecada siroogaalka saacideeyey oo shalay safkii nagaga baxay saymihii dhacay awgii siyaarada lahaa salal hadduu qaaday oo ay sahwiday culimadii saxal mariiqowday saxariirka aakhiro hadday sax u ogaan weyday saqiir iyo kabiir waxaa la geen saqaro naareede sawaab kama helayaan waxay camal samaystaane saasna waxa ugu wacan waa kufriga saab la leeyahay saaxiibkaa wuxuu kugu furaa soodintuu degee iyagaan ka saahidin walle saamax baan jirin ugu dambayn ummadda muslimkaa waxaan u dardaarmaynaa inay xaqa garab istaagaan meel kastay joogaan dhexdhexaadna aanay ka noqonin dagaalka ka dhexeeya xaqa iyo baatilka cabdillahi bni mascuud radiallahu canhu wa ardaa wuxuu leeyahay layuwatinanna almaru nafsah cala annahu in kafara man fi lard jamiican lam yakfur qofku waa inuu naftiisa ku adkeeyo haddii dadka arlada ku sugan ay gaaloobaan inaanu gaaloobin walaa yakunanna axadukum imaaca midkiiyuu noqonin qofkii raaca oo kolba meeshii loo dhaqaaqa u dhaqaaqa markii la weydiiyey macada muxuu yidhi waa aladii yaquulu ana maca annaas innahu laa aswata fi shar kaun dadka iska raaca weeye maxaa yeelay xumaan layskuma raaco o layskagama daydo imaam ibnu jariir atabari wuxuu leeyahay low kana alwaajibu fi kuli ikhtilaaf yakunu bayna alfariiqayni min almuslimiin alharabu minh waluzuumu almanaazil wa kasru siyuuf lama uqiima xad walaa ubtila baatil hadday waajib ahaan layda jiri lahayd mar kastoo dad iskhilaafaan laba kooxood in laga cararo oo guryaha la laasimo oo seefta la jabiyo waxaa imaan lahayd buu yidhi inaan xad allena la oogin baatilna la burinin ولوجد أهل النفاق والفجور سبيلا إلى استحلال كل ما حرم الله عليه من أموال المسلمين وصبي نسائهم وسفك دمائهم بأن يتحزبوا عليهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا هذه فتنة قد نهينا عن القتال فيها وأمرنا بكف الأيدي والهرب منها وحدع لها يبولي منافقين تمركعين بنيستان وحكستوا على حارانتمي ومسلمين تهانتدوا دي دي قولي oo marka ay intay iyagu iskaashaanbuuraystaan muslimiintana gacmo ay laabtaan waa fitno oo anagu ma bambixi mayno arrinkan alla subxaana wa taala wuxuu leeyay isagoo munaafiqiinta sifaynaya wa minhum man yaquulu iidan lii walaa taftinii alaa fi lfitnati saqatuu wa ina jahannama lamuxiitatun bilkaafiriin alla wuxuu ku sifeeyey munaafiqiintu inay jihaadka ku sheegayaan fitno dabeedna alla wuxuu leeyay fitno iyagaa ku dhacay wa ina jahannama lamuxiitatun bilkaafiriin jahanamina waa mid kooftay gaalada in tusibka xasanatun tasuhum wain tusibka musiibatun yaquuluu qad akhadna amranaa min qabl wayatawallow wahum fariixuun haddii wanaagu idin haleelo way ka xumaanayaan haddii dhib idin soo gaadhana waxay odhanayaan annagu horaan u arkayna waxna waan ka tashanna waana ku farxayaan qul lan yusiibanaa ila maa kataba allaahu lana huwa mowlaana wacala allahi falyatawakal ilmu'minuun mu'miniintaa waxaa la leeyahay mujaahidiinta waxaad tidhaahdaan alla wuxuu noo qadarun baana asiibaya isaga ayaa weliga iyagaa isagaan tala saaranayna قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون الله سبحانه وتعالى وحلا واحد كتر هذا miyaadna la sugaysaan mooyaane labadaba wanaagsan midkood oo annasr aw shahaada annaguse waxaan idinla koranaynaa alla subxaana wa tacaala idin cadaabo ama gacmahayga idinku cadaabo ama isagu idin cadaabo akhiiran waxaan leenahay nin kasta oo caniidaba markay tala ku ceeriyoonto ifkanimaad u cabataad marun ciidan ka heshaayad camalkaaga mooye halkaan hiil casaba joogin halkii aadan cashiiro u lahayn cudna bixinaynin casiisaw adigoo hay cadibin caadil baa tahay وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك